dalkiidinka qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoyd isqoys noqdeen mid kasta isla quman yaho qofkiba qof dhaliilayaa dalkii idinka qarribay dalkiidinka qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla quman yaho qofkiba qof dhaliilayakulan wacan oo wanaagsan meel walbaa joogtaan isi kastoo maqalkeen idiin soo gaariyaba kusoo dhawaada xulashada urasida oo xilli kastoodon kalaad maqashada marka laga reebo habeenaba jimcaha
soomaaliyana kii kala gegima ina kala geeyi anna gamas haddaan kugu masixi ad ku gubataaye geediiyo dhulkuba kuu dacweeye aad gogorinayso xaqoo kuu gufaaciyo ku qabay gabaynganoon daahin idam alle ilah kuu gangaaf guluf maqaadiir saam iyo garnayl duulayoo guruuta kaa aada gudguduudka waa beri wax baas kuu gollayreeye adoo gamasafiidkii rabbigay gelingalkaa yeel alle goorta goorteeda kale kuu gantaal dhowda gulxif iyo bilaawiyo abley gooya hilibkaada jaandhari kujiir iyo baron gubac ku liifsiiya gidaad alamarin iyo ku dhimo gaasiriyo jeelal soomaaliyana kii kala gegima ina kala geeyi gurmago-nin gegan iyo allow geed qalale kaadhig gebigaaba midkaasow rabbu gaban ha kaa reemi saddexdiba ilaahay ku goorraayihiyo geedka rabbi lababshe geengeenle iyo gumud ha kaa yeelo gablan wiila'aaneed allow guriga kuu seex rabbi gegida ceebtee ku taag goorta laga leexday gisi weyraxasee ku dila garanta mooryaana yay goola jiftiyo dhurwaagolonta kaafuule aar kuu gabada iyo libax kugu guraabaas soomaaliyana kii kala gegima ina kala geeyi god curmaani rubaad ka dul god iyo haadaan xun meelaan laga gadoomaynin iyo gebi ka laalaadso aamiin
mar kale kulan wacan oo wanaagsan saaxiibayaal waa talaado arbacaa soo gelayso taarikhda ku astisan tahay shan iyo tobanka bisha tobnaad ee oktoobar sannada labaatan toban iyo sagaal qodobada caawa barnaamij aan ku soo qaadi doona waxaa qayb ka noqon doona gudoomiyaha baarlamaanka maamulka hirshabelle ayaa maanta magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeella dhexe wuxuu amar uu ku siiyey baarlamaanka hirshabelle inay isugu tagaan si halkaas uga furmo kala fadhi toddobaad ee baarlamaanka faahfaahin ku saabsan ee caawa barnaamij aan kugu soo gudbi doono hayabaha kale caawa barnaamij aa ku dhegayso doontiin waxaa qayb ka noqon doona madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam madoobe ayaa diniin ka baxashin arrin ay ka dabacsanta dowladda federaalka deegaanada jubbaland waxaan idiin soo gudbi doona saaxiibayaal xoga u baxshay madaxweynaha jubbaland waxyaabaha kale caawa barnamij aa ku dhegaysa doontiin waxaa qayb ka noqon doona maleeshiyada al-shabaab ayaa maanta la wareegay deegaana u dhexeeya magaalada balcad ee shabeellaha dhexe iyo magaalada jowhar ee xarunta gobolka waxaan idiin soo gudbi doona saaxiibayaal faahfaahin ku saabsan waxyaabaha kale caawa idiin hayna waxaa qayb ka noqon doona ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ayaa sheegay in howlgal ay ka sameeyeen duleedka magaalada baardheere ee gobolka gedo ay ku dileen xubno badan oo ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab qodobada kale barnaamijka caawa ku dhagaysta doontiin waxaa qayb ka noqon doona wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha maamulka hirshabeelle ayaa maanta ku dhawaaqay guddiga madaxa banan ee xuduudaha hirshabeelle waxaan idiin soo gudbin doona saaxiibayaal shakhsiyaadka la magacaabay waxyaabaha kale caawa barnamijka ku dhagaysta doontiin waxaa qayb ka noqon doona dagaal faahfaahin dheereed ah ayaa ka soo baxaysa dagaal ciidamada milatariga soomaaliya iyo xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab ku dhex maray duleedka magaalada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe waxaan idiin soo gudbin doonaa saaxiibayaal khasaaraha dhimshiga dhaawac ee ka dhashay dagaalkaasi waxyaabaha kale caawa barnaamij aa ku dhagaysta doontiin waxaa qayb ka noqon doona mas-uuliyiinta magaalada balweyne ee gobolka hiiraan ayaa qeelaantii u daraad ka muujinaya in fatahaad uu sameeyey webiga shabeelle ee mara magaalada balweyne ee gobolka hiiraan waxaan idiin soo gudbin doona saaxiibayaal waxyaabaha ay ka cabanayaan qodobada kale barnaamijka caawa ku dhagaysta doontiin waxaa qayb ka noqon doona beesha caalamka ayaa dowladda federaalk soomaliya uga degtay arrin ay ka dabacsan tahay maamulka jubbaland haddaba arrintaas waxay tahay ayaan xog ku saabsan barnaamijka caawa idinkugu soo gudbi doonaa sidoo kale barnaamijka waxaa ku dhagaysta doonteen xubinta aad ku xiisaha badneed ee kalamaan qaybaha dambe ee barnaamijka caawa ku dhagaysta doonteen heystaan
dad maxaa tiro dul walaala dan wadaaga on isdiiday aynu doone
tabantii diyaarinta barnaamijkan oo anigoo xasana saaxiibkii cumar axmed rahiim saxiifa ee barnaamijka caawa ii farsamaynaya waa mar kale iyo xulashada waraysyada miyuu ka lumay miyuu qasif lagu dhaco qasaraha lagu farxaa kaleecad nabadgeliyo
kulan wanaagsan ayaan ad leenahay saaxiib yeel kusoo dhada barnaamijkan waxaan ku bilaabayaa magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe ahna xarunta rasmiga ee maamulka hirshabeelle kadib markii uu dhammaada fasixa ay ku jiraan xildhibaanada baarlamaanka maamulka hirshabeelle ayaa waxaa lagu amray inay si deg deg ah ay ugu soo laabtaan magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe si uu u furmo kala fadhi toddobaad ee baarlamaanka maamulkaasi gudoomiyaha baarlamaanka maamulka hirshabelle cismaan barre maxamed ayaa xildhibaanada baarlamaanka ku amray inay kusoo laabtaan caasimadda hirshabelle jihor si uu u furmo kala fadhiga baarlamaanka muddoon u dambeeyey ee fasax ahaa sheekh cismaan barre maxamed oo ah guddoonka baarlamaanka maamulka hirshabelle ayaa fariin wargelin ah oo ku aadan furitaanka baarlamaanka u diray xildhibaanada isagoona sheegay in maalmaha soo socda uu kala fadhiga baarlamaanka hirshabelle ka furmi doono magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد marka hore waxaan rabaa in halkan ugu tacsiyeeyo gudoomiye ku-xigeenkii amniga gobolka shabeellaha dhexe ee dowlad goboleedka hirshabeelle ee xalay gacanka xaqdarna ay ku dishay caasimada jowhar isaga iyo wiil yar ou dhalay aan waxba galabsan marka hore waxaan leeya inaa lilahi wa inaa ilayhi raajicuun samir iyo imaan allah ka siiyo ehelkiisa iyo qaraabadiisa iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed iyo reer hirshabeelle sidoo kale waxaan tacsiyeynaa iyadana saraakiishii kaloo ka horreysay iyo guddoomiye ku-xigeenadii waxay hirshabeelle maalmahan dhibaatada kusoo gaartay iyadana waxaan lehay sidoo kale iyadana samir iyo imaan allah ka siiyo wixii dhaawacmana ilaahay ha u boogo dhayo intaas ayaan leeyahay ciidamada amniga iyo dhammaan qaybaha bulshadan waxaan uu baaqayaa inay amnigooda ilaashadaan inay iska kaashadaan sidii amniga loo suulaa hirshabeelle qof kastana mas-uuliyad ayaa ka saaran in maxay ahayd hirshabeelle ay amnigeeda iyo horumarkeeda ka qayb qaatane waajib ayay ku tahay marka waxaan leeyahay halis kaashadee yacni aan iska dhicina cadowga meel kasta taaganee hirshabeelle muxuu ahaaye dhibaataynaha sidoo kale maxay ahayd waxaan rabaa in halkaan idina tacsiya ugu diro maadaama maanta ay ku beegan tahay afar iyo tobankii octoobar ee dhibaatadii ugu weyneeda geeska africa ay soomaaliya ka dhacday dad fara badanoo kumanaan ay ku baaba-een qaar kalena ay ku dhaawacmeen iidana maanta waan leeya waa munaasabad dadkaas waxaan leeyahay maanta xusuus ay dadkoodii kuleeyihiin ummadda soomaaliyed iyagana waxaan leeya samir iimaan allah ka siiyo agoontii ka tageen iyo ehelkoodiina tiiraanyadan la qaybsanayna iyadana waxaan leeyahay waan ka xunnahay dhibkaas meesha ka dhacay runtii waa dhacda aada iyo aada u foolxun waa dhacda aan horey weli u dhicin laakiin waxaan ku qancaynaa kullu nafsin daa'iqatulmowt naf kasta inay dhimanayso oo ay muxuu ahay geerida unda dhimanaysa ayaan ku qancaynaa iyo qadarka ilaahay laakiin waxaan leeyahay dadkii sababay arrintaasi ama geyste waa lala xisaabtami doonaa adduun iyo aakhraba dhiigi muslim qofkii si xaqdaraa ku daadiya isaga ayay u daran tahay waan hubaa dadkii dhibkaas geystay qaarkood ama ciddii soo abaabushay maanta inaysan nooleen xisaabtii aakhiran ay hortaalla idan waa hubaa marka waxaan leeyahay ayagana waxaan leeyahay samir iimaan allah naga siiyo bedelkeeda khayr qabana allaha maxay ahaydee noogu soo muxuu ahay bedelo idinkuna waxaan leeyahay qof kalba waa dhimanayaah halkaa ku sabro intaas ayaan rabaa iyadana in muxuu ahay aan afar iyo tobankii oktoobar u gudbo sidoo kale hirshabeelle waxaa ka jira fatahaad yacni fara badan oo saamaysay dhammaan deegaanada hirshabeelle waxaan ka codsanayaa anoo ku hadlaya afka golaha shacabka dowlad goboleed hirshabeelle in dowladda soomaaliyeed iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed xoolaha haysato ee gudaha iyo dibadda joogo iyo dhammaan hay-adaha sanfalka iyo beesha caalamka inay gargaar deg deg lasoo gaaraan hirshabeelle meel kastoo ay joogaan si loo gargaaro shacabkaasi yacni biibaxada lixaad kale ay muxuu ahaay kusoo wajahan tahay ama ay qaybaha qaar ka bara kaceen marka waxaan leeya idana cid kastoo wax gargaari karta inay arrintaas gargaarto ugu horeysa dowladda soomaaliyeed ee dalkaanu yacni federaalka mas-uuliyaddeeda caamka hayso waxaan leeya in ayadana ay arrintaasi muxuu ahaay kasoo ay gacan ka geystaan reer hirshabeelle ayana waxaan u baaqayaa inay iscaawiyaan ciddii yacni wax haysata cidda kale inay caawiso gacan ka geysta idan waan u baaqayaa dadka hadday iscaawiyaan wax badan ayaa suuragelayo dadka hadday iscaawiyaan amnigooda ay sugi karaan baahidooda ayay muxuu ahaaye ay ku filan yihiin marka waxaan leeyahay inay gacmaha isqabsadaan oo ayaguna iscaawiyaan ayagana ugu baaqayaa runtii annagana hadda golaha shacabka waxaan awoodi karna oo karaankeena waa qaban doonaa insha allahu tacaala sidoo kale maalmaha hortayna waxaa inoo furmi doona insha allahu tacaala baarlamaankii kalfadhigii toddobaad ayaa inoo furmi doona insha allah howlo kaloo fara badanna waa qaban doonaa ilaahay idinkiis waxaan leeyahay muxuu ahaaye hambalya muxuu ahaaye waxaan leeyahay reer hirshabeelle kalfadhigii toddobaad ayaan idinku hambalyana insha allah furmi doona aada mahadsantahay sidoo kale waxaan rabaa in halkaan ayagana aan ugu yeero dhammaan xildhibaanada dowlad goboleedka hirshabeelle ka maqan xarunta hirshabeelle inay si si deg dega usoo galaan si maxay ahayd howlihii baarlamaanka loo derdergeliyo iyagana waxaa laga codsanaya inay si dhaqsaa cid kastoo ka maqan inay soo galaan muxuu ahay xarunta dowlad goboleedka hirshabeelle ayadana ayaan ugu baaqayaa horena waanu yani fariintaas waan ugu diray
guddoonka baarlamaanka maamulka hirshabeelle sheekh ismaan barre maxamed ayuu kaas ahaa oo xildhibaanada baarlamaanka maamulka hirshabeelle ku amray inay juhaas ugu tagaan si u furmo kale fadhiga toddobaad ee baarlamaanka maamulkaasi kula wanaagsan ayaan idi leenahay saaxiib yaal xulashada warasada dhegeysanaysaan raadiyo idaacadadana oo aan nagala socotaan ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ayaa howlgallo ka dhihan dagaalamayaasha al-shabaab waxay maanta ay ka sameeyeen deegaanka leeraa raydab oo qiyaastii afartan kilomitir dhanka bari kaga beegan degmada baardhero ee gobolka guda ee koonfurta soomaaliya saraakiisha howlgalkan hogaaminaysa ayaa waxaa sheegeen in howlgalkaasi ay ku dileen xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab oo ku sugan deegaanka howlgalkaasi ee ciidamada dowladda ay ka sameeyeen amaduulaha qeybta afar saddexaad ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed maxamed weli oo la hadla raadiyo hadaado ayaa sheegay in howlgalkaasi ay kusoo furteen hub iyo saddex boqol oo neef u ara ah oo ay al-shabaab ka qaadeen dadka shacabka ahaa kuwaasoo ku nool baadiyaha hoosta deegaankaasi ciidamada dowladda howlgalka ay ka sameeyeen sidoo kale waxaa hadalkiisa intaasoo ku daray in howlgalkaas uu ahay mid looga hortegayo dagaalamayaasha al-shabaab oo marka qaar weeraro kala duwan ka fuliya deegaana iyo degmooyin ka tirsan gobolka godo ee koonfurta soomaaliya gaar ahaan deegaanada hoos yimaada magaalada baardhile ee gobolka godo aada baa umahadsan tahay waa salaamaya marka horna waxaa weeye bahda saxaafadda guud ahaan ummadda soomaaliyeedba waa howlgalladan oo kal hore aan uwadnay qayb ka ahaayeen adigoo geliya haddaan soo dhaqno dhanba howlgallis dawjoog ayaa mataqaana waxaa weye xoog dadkan ay guud ahaan weli aan anagu qayb ka ahayn kaana haddaan urarka afartan iyo sagaalaad ka howlgala degmada baardheere ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed meesha haddaan ka howlgalnay saaka xalay adigu ciidanka nagu galay waxay ahayd bar ay fadhiisiin ballaaran ku lahaayeen nimankaan nabadiidka ummadda soomaaliyeed ee shabaab kuna dhibaato jirta shacabka soomaaliyeed xoolo fara badan oo waxa la yidhaha sika ku tilmaameen laakiin aysan ahayn dibadda dalkeeda dhaca ay ku aruurinayeen oo geel iyo waxa weye aad wax badan leh gayd nuugaan wada markaan helnay in halkaa ay bar saldhiga tahay ilaa afartan adi konton kilomitir abaara u jirta baar ay ahayd meesha kilomitir ahaan markaasayna xala ka howlgalay inay nagu guuleeyeen xoolihii ay hayan gacanta ayaan ku dhignay ilaa la kuwa dagaalamayaasha laba kamida meesha ayaan uga dilnay hub ilaa afar qol mataqaana halkii fadhisadana iyo waxyaa meesha ayaan uga furnay iyo bambooyin gacmada gacmaha kuwa laga tuura ah laba mooto oo kuwa mataqaana carada dhiir iyo roob bahida ay ku soconayeen o isoo gurmanay soo kala gooshayeen ilaahay fadliga howlka hawsi mataqaana guulahu kusoo dhamaaday wax hadee khasaaro jirana male xoolihii waxay gacanta ku hantida gacanta ayaan kusoo dhina hadeetaana gacanta ayada ay ku jiraan waa garta waa meel meesha howlgalka ka samaysan oo xoola noocan kusoo furteen
meesha magaceeda waxaa yidhaha raydad ayaa la yidhahdaa waa meel tuula ayay ahayd oo adigu muddo hadda bishaan ay deganaayeen horey umaysan deganaan jirin oo dhowr jeer horaan eriyaad ka howlgalnay iyo lixdan kilomitir ayaan hore uga howlgalnay ku eri baarar ku xeeran jiha walba ah laakiin hadda adigu markaa dhicirka roobkii waxay deen bay meesha soo dhigay fara badan shacabahan isugu tegay oo xololada meesha dagay reedad ayaa degan marka afartan iyo shan kilomitir babaar u jirtaa magacayaan reedad baa lalahaa waa gartay meeshaan aa ka samaysan howlgalka yaa degan oo ka taliya ciidamada militariga ma dagaalamayaasha al-shabaab ah maya meesha waxa markaan usoo taag waxaa weeye hadda awood rasmi ah oo shabaab ah inta meel degta iska degnaan karta may jirto awood guurguurta ayay leeyihiin oo shacabka soomaaliyeed dadka shacabka meesha u guuraan bay iska dhex yaacaan oo iska isku qarin bay sameeyaan laakiin eria eri annagaan ka howlgalin oo ciidamada tagaan oo ayay ahayd shacabka markii dad shacab ah oo xoley ahaa oo reebadima roobka intay dhayay kusoo guureen meesha kilomitiraan afartan shan kilomitir inoo jirtay in marka ciidan ay ka dhumaaleystaan oo ay damcaan mataqaana waxaa inay waxa weeye ay xoolo ka qaadaan sidaasi marka ayaantan usoo dayeen laakiin meelada horey u deganaan jireen ma aysan ahayn waa gartay meeshaan ee, bartilmaameed adiga idan gaara miyaa ku aadeen mise dadka shacabka ee ku nool gobolkaas ay kusoo wargelshay maya anagu waxa weeye waa mar waxaan u darday inaan ka holin hadday nimankan shacabka ay yihiin presidencyada iyo mataqaana waxa weye horshooyinkanaga ama sirdoonka waa deewa uu shaqaynayay Mhm.
waa taa bedelkeeda shacabka soomaaliyeed deewa haddiisan la garab taagna ma guulaysan karnaba waa xogta iyo mataqaana in meesha ay joogaan informationna shacabka laftooda soomaaliyeed hood bay ka yihiin waana siday ugu jecel yihiin dowlad garisaa lagana dulqaado nimankan shacabka annagana doorarka sidaan ka faaidaysanay ilahina waa nagu soo guuriyay shacabka soomaaliyeed marka een, waa sida madax ciidanka xorriya way garab taagen annaguna inaan waxa weeye een, xoreynaan diyaar u nahay haddii ilaah idmo Mhm. deegaanka marka aad gaarteen ma dagaal baa kula wareegteen ee, mise deegaanka si caadi ah ula wareegteen oo al-shabaab hortiin ay ka baxeen intaana gaarin deegaanka aad weerarteen maya maaqa ku yaala dagaal baa ka dibadda dhacay ilaali waa maya dagaal baa ka dhacay meel ay deganaayeen ba- dagaal baa ka dhacay een, waxa weeye een, guru wakti soconayay een, Mhm.
kabacdi milaahi nabadgelyo fiican oo guul ugu afjirmay waa gartay maxaa khasaare ka dhashay laba dhinac nabadgelyo
maxaa khasaare ka dhashay laba dhinac
maya na wax khasaara ma hayno xagganaga ilahi waa nagu nabadgelay laakiin ayagu laba nin waa uga dilnay een, ilaa hub afar qoy gaaray waa ka furnay Mhm.
laba mooto meesha ka soo qaadnay ilaa saddex boqol oo neef ari gaaraya ilaa geel toddobaha ka soo kaxaynay Een, waxa weeye wax fiiyo oo carada een, waa gaar laakiin wix meesha aan ku helnay mataqaana wax la yidhahda sidaas ayaanu la sawray dagaal baa ka dhacay meesha wax khasaare idma soo gaarin dhankooda waxaa sheegteen laba dhinac ka dashay sidee ku suurtageli kartaa waxay ku suurtageli kartaa een, annagu waxaan nahay ciidan dowladeed baan nahay tababaran een, mashiinada fulin kara naftooda tababariyeen een, habka sirka iyo mataqaana waxay qorshaha howl galma een, waa shaab uga fiican habka dagaal iyo mataqaana ka militarihan uga fiican Mhm.
een, taa mataqaa lafteeda qayb bay ka ahayd danka dhanka kalena mataqaana wax khasaare aho oo mataqaana xagga ee noo soo gaarin aysan jirin marka waxa weeye een, nimankaan nin isku jamhad ah oo dee sarfaadsan oo dee labadana waa joogto aankii hadda aysan kalsooni ku wajahaya laakiin anagu inaan kalsooni qabno waxaan ku dirana dhab ay tahay een, xagga tababarkiiyo adeega iyo dhiirigelintan aan oga fiicannahay taasa mataqaana waxa weeye salafkeeda inaan guulaysano qaybka Mhm.
ilaahayna waa uu nagu guulay maada allah iskale waa gartay marka al-shabaabka ka baxay deegaanka aa weerarteen ee ku yaala duleedka baardheer xaggey aadeen oo iyaga oo uga baxeen deegaanka waxa weeye dee wax kala siyay inbay ahaayeen ee, waxa la yidhahdaa ilaa hoos haddii wadadan mbuaal xaggeed iyo dhinaca jubbada xaggeed dhinacaas bay inta badan ka yimaadaan oo xaggaas dhinacan baa u furan waa oo markii dhinaca gartay dadka xagga alaada marka ee, waxaan kala siiga mataqaana meelaha soo firxaday way wax hadda weyn oo oo awood badan oo meesha jirkin is jiray hadda meelaha joogeen ayagana waa gartay kugaan bay galaan waa gartay xubno badan oo ka tirsan al-shabaab miyaad ku sugnaa deegaanka ka howlgelaya mise waxay yidhahdeen rag yar oo ku jira deegaanka oo ahaa ee, kuwa canshuurta qaada meeshaan kuu sheegayba waa annaga hadda awood noo bar- bardhigi karta ka ciidankan xooga dalka marka la yidhahdo ma ay jirto annaga eribaanada ku jirta Mhm.
waa wax guurguuro oo la ururiyay marka waxa weeye hawada macno leh oo annaga waxa weeye inta ama naga gardagaalata ama macnaha waxa weeye isku soo kaana barbarin kala mid ah oo waxay iska awood yar waa awoodooda waa gartay marka xoolahan aad kusoo qabateen deegaankan howlgalka aad ka samayseen xagga geyseen yaase iska lahaay oo xoolahan al-shabaab ay ka qaadeen dad shacab oo soomaaliyeed ayay ka qaadeen oo xoog iyo qurux iyo wixii ummadda hore ay koon jireen oo qaadeen maskana ay ku sheegayeen waa gartay marka yaad ku wehelinayay ciidamo milatari kaliya miyaad tihiin ma ciidamo kale oo garab ka helaysan aad jira oo garab oo ku sugan gobolka maya annaga ciidan xog dalka soomaaliyeed haddaan ahay umbaan ahayn cid hadda kale oo ka socotin mayso waa gartay gobolka waxaa ka howlgala qaybo kamid ciidamada midooda africa ama soom ee, gaar ahaan kuwa kenyaan ah iyo etoobiyaanka marka maxaa idin diida inaad garba ka raadsataan ciidamada ku sugan gobolka ee amisom ka mid ah waa sax walaale namisom waa ee, deegaanka hadda ay joogto hadda baariro kale ay degan tahay Mhm.
een wixii culays oo inaan isa kaashan karno ay muuqato waa isa kaashana laakiin wixii anagu inta badan anagu waxaa weeye een haddaan xoog dadka soomaaliyeed shabaab hadda een waa wixii aan ku filannahay inaan ku filannahay miska aaminsannahay mataqaana waxaa weeye hadda amisom way joogtaa waa wada shaqaynaa way degan tahay halkan een laakiin abresinadan mataqaana hadda shabaabka anagu cidna uma kaashanna waxaana aan ku filannahay iyagana wixii hadda garabka xaggooda ah waa uga baahan ka waayi mayna laakiin way ku filan baa nahay waa wiilashaan xanankoo meelaha taagan waa gartay ma dhaba inay jirto khilaaf u dhexeeya ciidamada milatariga soomaaliya iyo ciidamada kenya ee qaybta ka howlgalka midooda africa amisom ee ku sugan degmada baardheer ee gobolka gedo maxaa gobolka way degan yihiin nimankiina way degan yihiin dee koley maandhaydin bay ku joogaan taa marka dee hadda aniga khusaysa maahan laakiin anagu waxaad mataqaanaa misom gaar ahaan ciidanka etoobiya halkan jooga ayaasa mataqaanaa een, ee hadda halkan daarada ku sugan Mhm.
iyagana waa shaqayntanada iyo mataqaanaa xiriirkanaga waa mid wacan oo iska caadi ah waa gartay ee, maadaama ciidanka xoogga dalka aad tahay ee, gobolka gedo ee qaybta afartan saddexaad ee ciidanka xoogga dalka gobolka ka howgashan al-shabaab la dagaashaan garab kama heshaan ciidamada kusugan gobolka sida etoobiya iyo sidoo kale ciidamada kenya qaybta ka howlgalka midooda afrika amisom marka sidee al-shabaab u adkaan kartaan haddii al-shabaabna markas deegan horle ay kala wareegayaan adinkii aad sheeganaysaan guulo kale amisom aysan ila howlgelayn sidee guulo ugali kartaan amisom waxaan uga baahana mataqaana ama iskaashiga waa oo heer caalamiya waa ka heli karnaa wax weyn maaha laakiin waxa weeyaan dee guusha waatuu ilaahay keeno anaguna kuwa ku filan baa manahay shabaabka laftooda oo haddaamisan way joogtaaba wada howlgalnaaba wada soconaa waxaa weye wixii qorshaaba wada fulina laakiin hawlkada maanta dhacay oo kale hadda ayago nagumaysan welin anagun baa qayb dagaal baa maanta qaadeen al-shabaab waa waarteen guulaha sheeganaysaan si lamida al-shabaab eh, bogga warkay ku faafiyeen waxay ku sheegteen guulo kale marka
walaal annaga waa cadaynaa wixii annagana soo gaara ma qarina Eh, sababta waxaan u dhimanaynaa shacabka soomaaliyeed umad soomaaliyed baan u dhimanaynaa laakiin shacab de wiil dhintay bay qariyaan ba yidhahdaan ma uusan dhiman marka wixii marka iyaga qariyaan waxaan leeyahay goosh hooy laga tabadiya yaa tegi doonta laakiin annagu wixii na soo gaaro khasaarana ma qarino waan sheegna dad waxaan aaminsanay waxaan Eh, waa iska xaalad masakeri taa ka hor dhici maayo laakiin waa waxa weeyaan laakiin midkan meesha taalla waxaa weeye shacab in oo laga sifeeyo dalka go-aankaas mataqaana waa iska meel buu iska yaalaan laakiin wix kale oo tilaaba wax haddaan ka hor dhacaya maaha ma jirta deegaana kale qorshooyin inaad gaartaan waa kuu sheegay mataqaana waxaa anagu jaanis shabaab lagu hayay iyo macnaha dad ay dhibaataynayaan iyo meelaha ay joogaan intaba inaan koobnaan u taagtaaganahay oo dee tuutaha uu noogu jiraa laakiin howlgal hadda qorshe ah mataqaana ama xilligaas aan kuleeyahay ama halkaasan aadayn aan kuleeyahay hadda aan kuu sheegay ma jiro wixii soo baxay dee waa iska xaalad militira wey
abandalaha ururka afarta sagaalaad guutada tobnaad qeybta afarta saddexaad ee ciidanka xooga dalka soomaaliyeed ayuu kaas ahaa oo faafahin ka bixinaya howlgal maanta ay ka sameeyeen duulaadka magaalada baardhire ee gobolka gudo ee koonfurta soomaaliya kula wanaagsan ayaan adlaana saaxiibyaal magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa markaa naadiya sheekh xuseen cismaan oo ah madaxa arrimaha bulshada gobolka hiiraan ee maamulka hirshabeelle oo caawa nala hadlay ayaa wuxuu qeelan uu ka muujinayaa in maalmaha soo socda fatahaad uu magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan dad ku sugan uu u geysto madaxa arrimaha bulshada maamulka gobolka hiiraan waxauu sheegay in arrintaasi gaashaan badan ay ka sameeyeen islamarkaasna ay dadka ku nool magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan haddaba ay meelo usii diyaaraan ay ku barakacaan cabsida laga muujinaya in fatahaad uu sameeyey webiga shabeelle ee mara magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan bismillahi raxmaan raxiim gobolka hiiraan horta waa jildi waa degan yahay amni ahaan ganacsi ahaan howlaha waa kala waa caadi laakiin bulshada cabsi weyn ayay qabtaa oo xagga fatahaada ah waxaana keenaya weligii oo marka xagkiisii aad iyo aad yani reerkii hadda oo ku fatahi lahay hadda taagan oo markaa la fiiriyo kubarada ay noo sheegeen todoba mitir buu hadda ku dhow yaha la yidhi lix mitir waa dhaafay todoba mitir weli ma gaarin haddii todoba mitir u gaarana waa xilliga uu fatahi lahay marka iyo roobabkii oo hadda socdo xilligii beerta ah markaa in labadaas ay isu kulmaan waxaa laleeyahay oo weligiina todoba mitir uu dhaba uu gaaro roobabkiina hadda ay sidaa usii socdaan waxaa cabsi weyn laga muujinayaa in fatahaadii webiga shabeelle ay markaas ay timaado marka bulshadana durtii waxaa la hadalhayaa oo magaalada markaa dhex gashid aad loo hadalhayaa cabsi weyn oo laga muujinayo inuu mar kale uu fataho webiga shabeelle ee beledweyne waa gartay dadka ku nool eh, xaafadda ka agdhow eh, webiga shabeelle ee mara magaalada beledweyne gobolka hiiraan caaway maxay dareemayaan
xaqiiqatan caawa waxa waaye nabad kama seexanayaan culeys ay dareemayaan maxaa yeelay meelaha gaar ahaan dadka juuga webiga degan oo kale dadkaasaa ugu sii daran oo hareeraha webiga degan waad ogtaad kaban haysaa dad waxaa jiro juuga webiga degan oo webiga hareerihiisa degan oo yacni magarta runtii webiga dirsada ah way dadkaas waxaa runtii welwel badan ay ku nool yihiin annagana wacyigelin baan baryahan wadnayba oo waayeeladii iyo caruurtii iyo dadkii meeshaas deganaa inay heegan galaan oo marmar waxaad dhici kartaa habeenkii lix sac iyadoo la joogo sida hadda kor aan arki jirin ama sagaal sac hadii iyadoo gaarin weligii uu soo furtamo marka waana dhibaato xilliga markaas xilligaas wax laga qaban karaa ma aha waa gartay marka hadda ayaamahan waxaan wadnay maamulka uu waday wacyigelin oo noocaas ah annagoo markaa hay-adihiisa mafaatana kulamo goon goon gooni aan la yeelanay iyo kulamo guudba oo markaa arrintaas aad iyo aad yani haddii dhankii hay-adii ay tahay iyo haddii maamulkii ay tahayba iyo haddii ay tahay ciidamada qalabka sidaba in taxadir badan la muujinayo oo hawshaas sidii looga hortegi lahaa haddii ay waxaa yimaadaan oo dadka looga bixi lahay qorshaheedii ayaa hadda lagu jiraa aad waa iyo aad gartay qorshe cad oo maamulka gobolka hiiraan ay dejiyeen oo arrintan ku aadan oo aad la wadaagteen warbaahintii bulshada ku nool magaalada beledweyne eh, ma jirtaa waa jirtaa maalin hore gudoomiyaha gobolka hay-adiisa musharka u yeeri wuxuuna ka digay in ay dhici karto ma saacadaha soo socda ama daqiiqadaha soo socda fatahaad taasoo hay-adaha loo uu ku amray inay ay diyaargarow xoog la muujiyaan oo markaas yani haddii wixii loo baahnaa ee marka diyaariyaan sida daawooyin daawadii sida sansiyeeyi sida yani magarata raashinkii sida hadde goobaha hadda loo cayimay oo xeel jaala hadda oon dowlaha gobolka uu ku dhawaaqay inay meesha dadka aadi karaan musquliyo loogu sii diyaariyo barkado biyo loo sii diyaariyo marka noloshu waa biyo musqulna dee suurigina lagama maarmi karo marka waxyaabahaas oo dhan waa waxyaabaha hadda markaas uu waxyaabaha uu gudoomiyaha amray waaye marka insha allah hadii la yidhaha hadda fatahaadii ma jirto laakiin cabsi badan aan qabnaa sida hadda aan sheegtayba dadka hadda gaar ahaan webiga ka agdhow oo madiriska la ah waa cabsigooda ayaga waa sii badanta iyadoo cabsida guud ahaan ay jirta haddana gaar ahaan dadkaas cabsigooda waa waa mid gaar ahaaneed way qorshaha aad dejiseen oo aad ka dejiseen inuusan fatahaad samaynin weliba shabeelle ee badweyne mara sheekh xuseen qorshaha nooca ayuu noqon karaa wallahi hadda arrin hadda oo kahortaga dabada maxaa yeelay webiga fata waxaa looga hortegi karaa qorshe ballaaran waayo oo oo u baahan yani kanaal ilaa todoba kanaal oo magaalada beredin ku hareereysan in la qodo oo duugmay waa mashruuc weyn oo dowladda dhexe inay soo fargelis u baahan waaye waa mashruuc weyn oo yani u baahan hay-adaha samafalka internationalka inay soo fargeliyaan marka taas wadda maba lahaayo laakiin hadda waxaan joognaa keliya haddii fatahaadii ay soo banaan baxdo dadkii see loo bixiyaa marka waxaan ka hadlaynaa istaraatiijiyadana saas waa dadkii see loo badbaadiyaa waa dadkii see meesha looga saaraa waa markaas meelii la deginahay oo inaan sii diyaarin waa garta dadka ma waxaa ka ratay marka goobaha deganayna u dhow webiga shabeelle maya hadda wili lama rarin lama rarin laakiin waxaan cayinay oo annaga aan usu xilqaanay in ceel gaala aan sii diyaarino oo hadda meesha ay markaas haddii ay ad ad aragtaan ama dhigi dadka haddii lacala ay arrintaas ay dhacdo waxaa degaysa ceel gaala oo markaas annaga aan markaas meelihii ciidamada biliiska ay degi lahayn amnigii kasugu lahaayeen meelihii yani masalan masquulaha suuliyada laga dhisi lahay meelihii bra dadkii u kala dadigin qol hore baa dadkii waa kala dadigini ilaa toban gruup camal aan ka dhignay oo qayb qayb aan ka dhignay ceel gaal waa meel aad u ballaaran waaye marka dadka degan hareeraha webiga ma hadasheen oo waa garta dadka degan hareeraha webiga shabeelle oo fatahadan ka cabsi qaba ma kala hadasheen in u rari doontaan deegaanka leer ceel jeel oo ku yaala duleedka beledweyne
goobahoodan booqasho ugu tagnay waa booqashaan ku tagnay waa booqani waa tagnay waa u sheegnay yani markaas in meelahaas ay tegi doonaan saasaan u sheegnay waxaa kaloo u sheegnay waayeelada iyo carruurta in laga sii bixiyo meesha oo yani lasii hormariyo iyo maacuunta alaabaha mashuucda culus wixii yani markaas oo hadow aan la qaadi karin oo kale ee lasii qaado marka taasna waan ka ballanay waa waxyaabahan ka wacyigelin ay qayb ka tahay marka dadaal noocaasaan hadda sameeyay marka dadaalkeeda insha allah jira waana sii wadi doonaa qorshahan maamulka gobolka hiiraan iyo qaybo ka mid a hirshabeellaa wada marka ma jirta cid inka gacan sarreysa sida hay-adaha samafalka dowladda federaalka iyo cid kale oo la kaashanaysaan sidai aad u badbaadi lahayeen dadkan ku nool hareeraha webiga shabeelle ma jirtaa hadda dowladda dhexe weli nooma imaana laakiin waa rajaynayna baaqaa loo diray madaxdii dowlad dowlad guri sawir ayaa xilka sameeyey dowladda dhexe annagana ka maamul ahaan hay-adihii baan waxnay hay-adihii baan annaga hadda aan xukunaa oo hadda gobolkeena ka shaqeeya hay-adihiina waa waa dhigiri jirin waana u sheegnay gudoomiyaha gobolka hiiraan wuxuu magacaabay guddi guddi wuxuu magacaabay fatahaad fatahaadda loogu talagalay oo hay-adihii samafalka iyo xubno kamid ay qeybka yihiin iyo maamulkaba ayuu hadda magacaabay yuu kuma dhawaaqa laakiin mar dhowga yuu ku dhawaaqayaa taasoo loogu talagalay marka inay howlahan ay ay dib udejinta iyo iyo dadkaas meesha laga bixiyey iyo iyo waalidinta iyo waxyaabahaas qabta taasaa loogu talagalay marka taasna waxay qayb ka tahay runtii dagaalka uu sameeyey maamulka gobolka hiiraan waa gartay hirshabeelle muddo ku dambeey waxaa wajahaysay xilkaqaayis iyo xilmagacaabis ay ku samaynayso mas-uuliyiinta gobolka hiiraan horumaradan ka socda gobolka qayb kama ahan sidoo kale gurmadkan loo sameynaya dadkan uu sameeyey webi fatahla qayb kama ahan mas-uuliyiinta hirshabeelle ayaa qayb ka tihiin maamulkii magaalada markaas isbedel ayaa lagu sameeya wasaaradda arrimaha gudaha idinku dhegan shacabkii shaqan badan ayay ka sugayaan qorshaha hadda idin degan oo aad inta xilka haysan aad dejiseen oo ku aadan webiga shabeelle fataha inuu dib daba usoo sameeyo intee laegta runtii horta xilalkan horta waa iska caadi oo hadda waa nidaam hadda iska jiro dowladda sunadeeda waxaa kamid a in dad la bedelo oo dadka lala keeno weliba annaga nagu sii badan tahay oo gobolkiina aad iyo aad macnaha loo hadalhaayo isbedelaadiisa yani ay aad u badan tahay oo aad loo hadalhaayo haddana yani markaas waa haddana insha allah hawsha waa usii socotaa kii yimaado meesha waxdana kala sii qabsanaa oo shaqada saasii usocotaa hadda hirshabelle hadda kulli madaxdayni waaye ayagana fukooda dadaal badan hadda wadaan oo hadda waxaan rajaynaynaa de madaxweynaha kol hore markuu joogina de howla badan oo meeshaan ka qabtay haddana inuu nagu soo wajahaya uu nasoo gaado mashaariic badan uu soo wado mashaariicda soo wado hataa waxaa qayb ka ah yani magaratay fatahaadan webiga shabeelle arrimaheeda qayb ka ah waxaa qayb ka ah elaboorka dhismihiisa ugaas khaliifa qayb ka ah waxyaaba badan aa qayb ka ah marka dadaal waa socdaa dadaal yaraha iska jira laakin waa dadaal waa socdaa annagana hadda dadaalka waa wadnaa insha allah hadii la yidhaahdo wax saameyn hadda wasaraadaas badan hadda naguma yeelanin oo hawshii intii yimaado oo meesha ay joogto un kala sii qabsanaa hadii ila yihahdo kulli waa un dadaalaynaa oo dadaal badan aan wadnaa hadii ila yihahdo waxaana rajeysna ila yihahdo insha allah balba ku horeysa waxyaabaha noogu daran waxaa qeybta in bal arrimahan hadda fatahaadaha oo culeyska nagu haya bal inaan ka gudubno hadii ila yihahdo oo markaas kabacdi aan howlahaas hawshaas marka dadkii ay wacyigelinkii iyo iyo dadkii oo hadda meesha laga sii bixiyo lasii xifdo lasii bixiyo xagga lasii geeyo meelaha cidaala lasii geeyo iyo meeshii amnigeeda lasii sugay waxyaabahaas hadda ku mashquulsannahay insha allah waana waana gudanaynaa insha allah hadii ilaha yidhahdo waa Waa gartay.
hawshaas waxa waaye waa waa Mhm, waa gartay ee, mas-uuliyiinta loo soo magacaabo magaalada dadweyne ee gobolka hiiraan waxa ay qabaan cabsi xoogan oo ah goormaa xilka lagaa qaadi doonaa marka kalsooni intee laga yaa qabtaan xilkaasi haysana shaqaysaana
kuleeyahay hadda taas qaban hadda ninkii ilaahay yaqaano rasuulkiisa ilaahay waxaa dhihi gaa yaqaano oo markaa diinta wax ka yaqaano oo kalsoonina isku qaba inay waxaas us- u jahanjisayna inaan ogahay oo haddii ilaahay qadarana yani magarka oo ka tegaayo meesha hadduu ilaahay qadarana uu meesha ka joogaayo taasaan hadda aaminsanahay markee xilalka waa waa waxyaabaha mulkiida mulkiga ilaahay kamid tahay oo ilaahay uu bixiyo oo ilaahay uu qaarna uu siinayo qaarna uu markaas uu uu- uu yani sababaaya inay marka ay- ay- ay- xil- xil- xil- xilka laga qaado taas marka wax culeys oo hadda ay ay- ay- dadka inta badan ay ay- waa iska dhici kartaa dad yani xooga walwalkaas qabo laakiin anaga hadda walwal naguma hayso horey waa u joognay waa baxnay waa tagnay waa nalaga qaaday xilkii haddana waa soo noqon waa joognaa marka waxaa marka kalsoonidaasaa ilaahay aan qabnaa taasaan ku kalsoonahay marka taas masaakil ma aha laakiin waxaa mushkilad ah runtii ama walwalka haddana hay waxay tahay bulshadaan oo adeegideedii waxyaabay u baanaayeen mas-uuliyadda nasaar waa midaas dil cabsidayna hadda intaas waaye marka insha allah waxaan rajeynaynaa hadii ilaha yirahdo iyadana inaan si dadaal badan waxaan ku meel doono insha allah hadii ilaha yirahdo haddana un wacyigelintaas iyo howlahaasna waa wadnaa waxaana ku dadaalayna hadii ilaha yirahdo insha allah hadii ilaha yirahdo intii karaanjayna ah inaan qabano intii washada qabarka waa ogyahay dama qaban karna laakiin intii karaanjayna inaan dadaalo Mhm, waata waa kusoo gabagabeynayaa ee, marka laga tago mas-uuliyiinta hiirshabeelle ee ku sugan beledweyne adigu waa qayb ay ka tahay ma jirtaa ee, mas-uuliyiinta kale ee ka sarreysay hiirshabeelle oo qayb ka ah allahan lagu badbaadinayo ee, dadka degan hareeraha webiga shabeelle ee beledweyne Eh, waa jirtaa laakiin aniga hadda waxaa culeys gaara isii saaran oo ogtahay waxaa madri saarma bulshada gobolka marka maadaama inta aan ahay.
culeyska adigu isa saarteen celoos kale oo maamulka hiirshabeelle dhinacis idin kaga imaanayo si dadkan loo badbaadiyo ma jirtaa
adigana waa jirtaa oo waxaan dareemaynaa madaxweynaha oo markaa xiriir badan eh, lala soo sameeyey Eh, xubno ka tirsan baarlamaanka hirshabeelle xubno ka tirsan wasiirada oo ayagana iskooda xiriir badan nala soo sameeyey Mhm.
oo wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda hoose hirshabeelle oo kale Mhm.
oo asaga si si si hoos oola socdo hawsha oo badanaa xaggee waxay maraayaan maxaa culeys oo jiro waxay idinka dabbataa ee noo soo gudbiya aan qaban karnaa qabanayna marka waxaa noocaas dhiirigelin noocaasna waa jirtaa waa nooga timaadaa marka waa la iska warqabaa dee maamulka hirshabeelle madaxda ugu sareyso iyo kuwa gobolka hiiraan aadaan iska warqabnaa Waa gartay, marka- waxaan ka simanaha insha allah hadii la yidhahdo Waa in gartay.
dadkaas si wax loogu qaxooqo sheekh xuseen marka laga tago ee, inaan soo waceen in la soo hadleen mas-uuliyiinta sare ee hiirshabeelle ma jirtaa wax garaba ood ka hesheen oo dadkan wax lagu qaban karo hadda waa noo soo socda sidai noo sheegeen waa idin imaanayna ay dheheen Eh, wax la-aan idin imaanayna saasay noo sheegeen oo inay nagu soo wajahayeen inay noo sheegeen anigana taasaan insha allah hadii la yidhahdo kalsoonidaasaan hadda qabnaa bacda allahi subxaana watacaala inay nagu soo socdaan annaga la fikeen hadda waxaa waa inaan dadaal sii galno masquuliyin sii habeyno sii dhisno baraakiin sii dhisno maxaa yeelay waxaan waxaan waxaan gabaar aan qabnaa eh, in ay noo soo socdaan oo yidhahdeen wax laal wixii markaas aan culeys idinka dambata annaga annaga gadaalka difaacayna annaga taa- taasaan qabnaa marka kuley dhiirigelinaan hays dhiirigelinaan haysanaa dhiirigelintaas waa waxa hadda aan ku shaqaynayno oon oon howlaha haddaas aan ku qabanayna waa dhiirigelintaas oo ayaga ay- aan ka helnay waay taas aana keenay inaan inaan howlihii aan sii labalaabna haddii ilah yidhahdo sheekh xuseen cismaan oo ah madaxa arrimaha bulshada maamulka gobolka hiiran ayuu kaas ahaa oo qeylaan ka muujinaya in fatahaad uu sameeyo webiga shabeelle ee mara magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan kulan wanaagsan ayaan idin leenahay xulashada wareysyada ayaad dhegaysanaysaan raadiyaha cadadana oo nagala socotaan magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ahna caasimada kumeel gaarka ee maamulkaasi ayaa markaan dib ugu laabanaya madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam madoobe oo khudbad ka jeedinaya munaasabad suugatin ah oo u sameeyey mas-uuliyiinta ka qayb gashay xafli xaafladda calaamasaarkiisa ayaa ka hadlay khilaafka u dhexeeya dowladda federaalka iyo maamulka jubbaland oo isagu mar labaad talada maamulkaasi isugu doortay madaxweynaha jubbaland ayaa sheegay dowladda federaalka looga baahan yahay inay qaato mas-uuliyadda guud islamarkaasna ay ilaaliso dastuurka u yaala waddanka sidoo kale waxa uu sheegay madaxweynaha jubbaland inuu diyaar u yahay inuu hadal ula galo dowladda federaalka iyo dibrisyiin si loo dhambeeya khilaafka u dhexeeya dowladda federaalka iyo maamulka jubbaland oo isagu madaxweynaha uu ka yahay madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam madoobe oo hadalka sii wata ayaa wax xusay in madaxda dowladda federaalk soomaaliya looga baahan yahay ilaalinta wakhtiga loo qorsheeyey doorashada laba kun iyo labaatanka ilaa laba kun koob iyo labaatan si aysan u dhicin muddo korasi iyo dib u dhac ku yimaada doorashada madaxtinimo ee soomaaliya ugu dambeynta wuxuu uga baaqay dowladda federaalka in faragelin ay ka dayso maamul golyada dalka si loo helo kalsooni lagu wada shaqayn karo madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaan axmedoobe ayaa kuwaas ahaa xalay khudbadaasi ka jeedinaya munaasabad oo sagootin ah aad uu u sameeyey madaxda ka qayb gashay xafladiis calaamasaarka oo ka dhacday magaalada kismaayo ee caasimadda kumeel gaarka ee maamulka jubbaland dhanka kale waranacaw keliana magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose waxay kusoo waramayaan in hadda kismaayo uga socdo kulan u dhexeeya madaxda ka qayb gashay xafladda calaamasaarka madaxweynaha jubbaland taasoo taasoo labayi tobanka bishaani ka dhacday magaalada kismaayo ee caasimada kumeelgaarka maamulka jubbaland kulankaas ayaa madaxda halkaasi ku shirsan waxay uga arinsanayaan xaaladda guud ee dalka waxaana sidoo kale rajeynayaa in magaalada kismaayo ee caasimada kumeelgaarka ee maamulka jubbaland uga dhawaaqaan madal ay ku mideysan yihiin mas-uuliyiinta mucaaradka ah ee ku shirsan magaalada kismaayo ee caasimada kumeelgaarka ee maamulka jubbaland madaxweyne jubbaland axmed maxamed islaam maxamed oob ayaa dhasheega dhankiisa in uusan qeyb ka ahayn ee shirarkan gaargaarka ah ee madaxda ka qayb gashay xafladiisa calaamasaarka uga socda magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose mas-uuliyiinta mucaarad ku ah dowladda federaalka oo uu sheegay in xilligan asaga iyo maamulkiisa khilaaf xoogan u dhexeeya balse uu sheegay in xilligan uusan doonin kismaayo looga dhawaaqa urur kale oo khilaafsan dowladda federaalka ee soomaaliya warar kaloon ka helayna magaalada kismaayo ee caasimada kumeelgaarka ee maamulka jubbaland ayaa sheegaya in hadda kulankaasi uu u dhexeeyo madaxweynaha puntland saciid cabdullaahi deni madaxweynayaashii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo shekh sheekh axmed ee xildhibaanada mucaaradka ee ka tirsan labada aqale baarlamaanka federaalka soomaaliya hogaamiyaha xisbiga jir cabdiraxmaan cabdishukuur warsame saacadaha soo socdana ay warbaahinta la wadaag doonaan kulamadii ugu dambeeyey ee maalmin lasoo dhaafay waa soconayay magaalada kismaayo ee caasimada kumeelgaarka ee maamulka jubbaland waxay waraa kusoo korana saaxiibayaal kulamadaasi ee xubnaha mucaaradka uga socda magaalada kismaayo waxaan kugu soo gudbi doonaa wararkeena iyo barnaamijka dambe ee soo socda kula wanaagsan ayaan leena saaxiibayaal xulashada warashada ayaad dhegeysanaysaan raadiyo haadadan oo naga socotaan magaalada xudur ee gobolka bokool ee koonfur galbeed ayaa markaan aadaya wararka laga helaya deegaanaha hoostaga degmada xudur ee gobolka bokool ee maamulka koonfur galbeed waxay sheegayaan in halkaasi xal uu ka dhaca dagaal u dhexeeya ciidamada dowladda iyo xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab dagaalkan ayaa yimi kadib markii xubno ka tirsan al-shabaab ay weerareen fadhisan ciidamada militariga soomaaliya ay ku leeyihiin deegaana u dhow degmada xudur ee gobolka bokool ee koonfur galbeed waana halkaasi ka dhaca dagaal socday in ka badan dhowr sacdood oo u dhexeeyey ciidamada militariga soomaaliya ee lagu weeraray duleedka magaalada xudur iyo gobolka bokool iyo al-shabaab ay halkaasi maanta kusoo weeraray goobjugaal ka agdhuwa halka uu ka dhaca dagaalka u dhexeeya ciidamada militariga soomaaliya iyo xubnaha dagaalamayaasha al-shabaab ayaa waxay sheegeen inay maqlayaan dhawaqa hobka kala duwan oo isweersanayaan labada dhinac ha yeeshe aysan caddayn karin khasaraha ka dhasha dagaalkaasi u dhexeeya ciidamada militariga soomaaliya iyo ururka al-shabaab goobta lagu dagaalamo oo u dhow dowladda abaal ayaa waxaa ku sugan maleeshiyada daacadda u ah mukhtaar rabow cali oo masuur waa u xiran dowladda federaalka ee soomaaliya saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda federaalka soomaaliya oo dhankooda aan la hadalnay ay waxay noo sheegeen saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda federaalka soomaaliya oon la hadalnay waxay noo sheegeen inay iska difaaceen weerarka ka yimid dhinaca dagaalamayaasha al-shabaab ha yeeshe aysan raacin khasaraha ka soo gaaray dagaalkii al-shabaab ay ku soo qaadeen ciidamada militariga soomaaliya ee ku sugnaa duleedka magaalada xudur ee gobolka bokool ee maamulka koonfur galbeed si lamida dagaal u dhexeeya al-shabaab iyo ciidamada dowladda federaalka soomaaliya ayaa maanta wuxuu ka dhacay deegaana hoostaga magaalada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe dagaalkaas ayaa yimi kadib markii xubno ka tirsan al-shabaab ayaguna halkaasi maanta ay ku weerareen saldhig ciidamada militariga soomaaliya ay ku lahaayeen deegaanka balcad duleedkiisa halkaas oo farisan ciidam halkaas oo farisan ay ku leeyihiin ciidamada militariga soomaaliya maxamed axmed tareedisho oo ah taliyaha qeybta koob iyo labaatanaad ee ciidanka xooga dalka soomaaliyed oo la hadla radiyo xadaado ayaa waxa uu sheegay in al-shabaabka kusoo qaaday weerarka iska difaaceen islamarkaasna iminka ay ku sugan yihiin deegaanada al-shabaab kusoo weeran ee ku yaala duleedka magaalada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe
markaan xaqiiqda kaala hadalno sideedaba xaqiiqda waxaan ka hadalnaa annaga wixina gaaraa khasaaro uma aragne waxaan u aragnaa maxaan ku yidhaahdaa wax adduuniya aakhiro lagu faa'iiday nimankaasi khasaaraha gaaray lix iyo toban dhimashaa ayaa gaartay oo maxaanku yidhahdaa kow iyo toban laga xaqiijiyey maxaanku yidhahdaa ciidamada kalena waxaa ka dhintay saddex askari wax dhilo oo kaloo meesha hata ka jiray maba jirinba iyaguna meeshaas ayay ku kala yaaceen u malayn maayo inay dib dambana meeshaas iyo deegaankaas usoo aweysan doonaan insha allah waxaan kuu sheegayaa shabeellada dhexe iyo deegaanada kaleba nimankan alqaacidada oo shabaabka leedahay annaga shabaab uma naqaana niman khawaariij aan u naqaanaa oo maxaan ku yidhahdaa adduun iyo aakhiraba aan wax talaa ku haynin nimankaasna goob ay hadda ka taliyaan ma jirto ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed wuxuu guul ku gaaray meel walba oo uu tago guul uu ka gaaray ilaa iyo maxaan ku yidhahdaa waxaa la tegay meesha hadda iyagu ay sheegtaan oo aadan yabaal dhulkaasoo dhan waxaa lagu maray damaashaad aawey nimankaad sheegaysaan oo leeyahan meel bay haystaan cid meel haysata ma jira waa nin meelaha inta soo dhuudhuunta ee shacabka soomaaliyeed miine iyo wax u dhidhiga ee wax awooda ay meesha ku hayaan ma jirto marka idinka laftigiina waxaan idin leenahay ka dhismihiisa ka qayb qaat maxamed axmed treedisho oo ah taliyaha qeybta doo iyo labaatanaad ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayuu kaas ahaa oo faafaan ka bixinayay weerar maanta al-shabaab ay ku soo qaadeen farisin ciidamada militariga soomaaliya ay ku leeyihiin duulaadka magaalada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe kulanasina ayaanad lena saaxiibayaal xuluse wale sida ay dhegeysanaysaan raadiyaha cadaadana waad nagala socotaan saaxiibayaal ee intaanan ka bixin warshabeellaha hoose intaanan ka bixin kulanasina ayaanad lena saaxiibayaal intaanan ka bixin wararka shabeellaha dhexe dagaalamayaasha al-shabaab ayaa lagu soo waramayaa in maanta ay la wareegeen deegaana hoostaga gobolka shabeellaha hoose kadib markii go-aasanba baxeen ciidamada militariga soomaaliya deegaanka lagu magacaabo ceel gaalo kuna yaal inta udhexaysa balacdii jowhar ayaa waxa uu buux dhaafiyey dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab ila deegaankaas ku sugan ayaa caawa waxay noo sheegeen al-shabaab ay gudaha u galeen saldhig ciidamada militariga soomaaliya ay ku lahayn halkaasi sidoo kale dagaalyahanada al-shabaab ayaa iska fidiyey sidoo kale dagaalamayaasha al-shabaab ayaa isku fidiyay guud ahaan deegaankaasi iyagoo ka bilaaba howlgal ballaaran oo in badan oo shacabka deegaankaasi xabsi ay u taxaabeen amniga waddada xiriirsa magaalada caasimadda he muqdisho iyo magaalada jowhar ee ah xarunta gobolka shabeellaha dhexe ayaa halis sii galaysa iyadoona al-shabaab ay isku dayeyso inay geb ahaanba ay joojiso iska socodka waddada xiriirsa magaalada balacda ee shabeellaha dhexe iyo sidoo kale magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe inta badan al-shabaab ayaa waddadan ka fulisa weeraro gaadma ah iyadoona ku dishay mas-uuliyiin sasire oo ka tirsan dowladda federaalka iyo maamulka hirshabeelle qayb gudoomiye barnaamijka insa soo gaarnay saaxiibayaal waxaad ku soo dhawaataan kalaman
maxaa tiiriya may erti midii miidaysay maahino
gornimayo waxaa la yidhi nin baa waashay oo wuxuu lahaa oday la soo waalay oo waashayoo waalan baa waalay admiga eh wuxuuse isku waalwaalayaa hor uma waalnayne waalida inuu sii watoo la isla waashaaye asagaase waalana bulshadu yay ka daba waalan war dufcadii ugu horraysa doctor axmed buu qoray waa adiga war soomaalida maanta joogtaa saddexdii qof mid ka mid inuu waalanya horaa loo sheegay war ninkani wuxuu idiin sheegay waalida donald trump maxaad soomaalida ula aadaysaan maybasin sheegay sadiidi qof oo soomaali ee meel fadhiida lami siyaasi ah waryaada maxamed bin salmaan waalidiisa maxaa idinka galay war nin waa shabaa asxaab waalatuu weheshan doonaaye waaliday xumaan moodayaan kooxa waalaniye waali kalaa soo baxdayna dhegaysa cabdi jaamac oo aadan kabtankii markabkii boolimoog ayaa wuxuu sheegay aadan barre ducaale inuu waalan yahay waalidin saxaawgu jira asaga maa baaray warna dhegayso ficilkiisaa waaliye wuxuu yidhi aadan barre awowgiis ducaale xasuuqii wagaalaa lagu dilay isaga iyo aabbihiisna wajeer baa lagu xidhay dawladdii soomaaliya xilligaas ayaa ku hanjabtay waa soo furanaynaa haddaan la sii dayn dadkaas wajeer lagu xidhay markaasaa la sii daayey marka maanta dawladda soomaaliya inuu ugu mamaaxo gabarh aan uunsan aqoonoo isgubtay waxay la mid tahay buu yidhi waraabuhu markuu yar yaha hooyadii waa nuugaa buu yidhi markuu weynaadana waa u galmoodaa buu yidhi markay dhimatana wuu cunaa aadan barre waa saasoo kale u yidhi warlaanka aadan barrado alileye ino irinjimo waan gaala qaraabayayin dooshayka kasaay waraadan barraya faarax macallin annagay rabaa inayna waalaan aan dhegaysta ruux waalan kii waalis yidhi ha isla waasheene ummadaha iswaalwaalaya iyo waalida adduunka qof waliba qofkii waalayuu waalis leeyahay markaasay iswada waalayaan wadana waashaane ayagaase waalaneen annaga namama waaleene bal maxayna waalaan annaga hore u waalnayn war idinkaa waaline sambilo shuruntuu idin sheegay war kismaayo wixii lagu karinayey ma bislaadeen mise weli way karayaan war wiil makarnaan dharartoy meesakootuu war warka ma ay sida axmed midoobe siyaasiyiintuu xaflad siwootina u sameeyey sayraar iyo xidigna shacabkii ay siwootin u sameeyeen waa ruuxii suqaydhina maaha bisayla maahee ma yacyacoodba adla tiraa korkaaga yaca ka yeerto yaxaasa ku qaadee war waad wareersantay somalilan webiba male war sayidka warkama haysiina awowgood la gubna dhegaysta wuxuu yidhi madaxda meesha joogta gaar ahaan deni iyo abshir bukhaari waxay iidhaahdaan waa aqbalaya waana qaadanayaa taladooda hadday tahay dowladda federaalka iyo hadday tahay ragga kismaayo ila joogo madaxtinimada igu haysta intaba waxay iiga taliyaan waa aqbalayaa buu yidhi ee ha ii taliyeen oo ha naga taliyeen war nimankuu leeyahay hana dhexdhexaadiyana waa mucaarad nabadii noolo ma uu tegi karaan war sayidku hadduu run sheegayo intuusan isdooran muxuu dhihi waayaa nalaga taliyo waa markaaniyo baddaa kacsanay aryaadaha kala taagnaanu ma fiicno horta dadka in leesu keeno ma la ogol yahay yaa diidi kara war adeer waa la diidi karaa somalilanna waa qaran goonideeda u taagan wuxuu yidhi hadda ka hor ow garsaalahalbaa goofku yaal ninkiisuu geeyaa waa gardaa garsaalaalba goofku yaal ninkiisuu geeyaa waa gardaa haye war cabdulla codkiisa maanta ma qumane maya cambare ciijis yaa duleer sidau ii ceejiyaba codkaygu ayaantaan sidau ahay berigana he waaba u jeeday war war ma haysaan agaasimaha warfaafinta madaxtooyada cabdinuur maxamed axmed ma mucaarad u noqday wuxuu yidhi labadii baabuure lagu soo kala dhejiyey sawirrada madaxweynaha iyo ra-iisul wasaarahoo dhig shubaya looga qayb galay munaasabadii afar iyo tobanka oktoobar dad kalaa soo abaabushay iyo dowladda kore war umaanayhay war waxaa la yidhi xoogagii wadaniyiinta oo wadaniyaddu madax martay ayaa ka dambeeyey falkaa haddayba wadaniyiin ahaayeen waa ku saxnaayeen inay soo bannaan dhigaan waar waa inantaydii reer somalilan ee wadannimadu madax martay ee bool kigami weydiisatay ictiraafka oo kale horta dawladdeennaanu kuwii hore waa ka reer magaalsantaha wax walba inta samaysatay markay u fulaan kadib inkirtaa war war ma haysiin afar iyo tobanka oktoobar idinkaga dhegan tahaye shan iyo tobankii oktoobar maanta oo kale konton sano ka hor waa maalintii la dilay madaxweynihii hore ee soomaaliya cabdirashiid cali sharmaarke war dhimasho iyo xusaa idin madax mare koob iyo labaatanka oktoobar konton sano ka hor waa markii kacaankii soomaaliya qabsaday dalka war antuntadesimada tiriideen madiideen okur barooga gordaana war war ma haysaane xildhibaan ka dhuumanayay qaraabadiisa iyo asxaab shaxaad ka rabta iyo kuwii soo doortay iyo dana kale tilefoonkana ka dansaday ayaa saddex maalmood kadib wuxuu ogaaday geerida hooyadii marka waa la yaab wuxuu ku ogaadaa la yidhi xildhibaano kale oo tacsida hooyadii facebooka inta ku arkay isagii u tacsiyeynaya nin taleefan dansaday wicitaan ma arke eleen hooyadii sibaa dhimatay war xildhibaandana hadda ka hor wuxuu yidhi dadka inay ku soo wacaan wax soo tuur ku dhahaye waxaa fiicnaa durmuud inay tusto qofka taleefonkiisa waxa ku jiro warnimada xildhibaankaasaan saddexda beri qadka soo gelin wixiisu shacaadka carar waa ka badnaayeene talow mamooshin buu ku mashquulsanaa aryaadhaha war ma haysiina jenaraal indhacadde waxa uu yidhi degboynta ciidan boolisuu joogaan soo isbaagay aasaan eydhikaarkaygii la aasay aqaani waaye aasaan magacaygu u sheegay aasay aqaani waaye mugama ciidanaan akhri karin ay dhikaaradaa abni sugi karow yidhi war indha cadde waxaa la weydiiyey dowladdu maxay ka baratay qaraxii afar iyo tobankii oktoobar waxau ku jawaabay jidadka sida loo xihay ka baratay war jenaraal garaal wuxuu yidhi dowladda federaalka arrimaha galmudug keliya yaanay ka fiirinin sida iyadu ay berri u soo bixi lahayd ee dalaheeda gaarkaaye dadka how madax bannayso maamulka inay dhistaan iyaduna korjoogto una ka ahaato war maaganis kahiijidoynaw nabad in noolal filin iyo atooranka hayna mabadaawadaasooba war magaalada waxaa la yidhi wasiir abwaan daahir shidanaa iska jooge muqdisho qaad weyna war fanaankii umar shoolilaarayn artis rooge muqdisho gaado wiina iye war cabdiraxmaan nuur kulanaba waa soo caafimaadaa la yidhi iyo beledkaanu dhex weynaa war beledkan waxaa uula jooga xildhibaan kulalihi wuxuuna yidhi siyaasiga puntland lagu xidhay deni ha sii daayo war war ma haysaane wasiirka gaadiidka ee omaar garoon cusub baan dhisaynaa buu yidhi war omaar madaxweynaha jubbaland inuu noqdaa la rabay maxay tahay garoonka u dhisaay waa garoon u gaara nabad iyo nolol kii hore mucaaridka ku batay ayayosirka dumarkaa la helaya dhegayso nin dhaktara ayaa haweeney uu qalliin ku samaynaya da'deeda weydiiyey waxay tiri shan iyo labaatan sana baa jira wuxuu yidhi ogow waa halis in lagu suuxiyaa la rabaa da'daada si saxa u sheeg waxay tiri soddon baa jira wuxuu yidhi da'daada haddaad qalad ka sheegto in suuxdinta ku kari weysaa dhici karto ee run ka sheeg haddana waxay tiri soddon iyo si sana baa jira markaasuu yidhi dadaada haddaadan run ka sheegin waxaa dhici karta qallinka kuu socda inaad soo naxdo markaasay tiri afartan sanaa jira wuxuu yidhi dadaada haddaadan run ka sheegin waxaa dhici karta inaad kooma geshid oo aad ku dhimatid sunta mar kale wuxuu yidhi haddaadan dadaada runta ka sheegin inaad kooma geshid oo suxdinta ku dhimato markaasay tiri afartan iyo shan sana jira wallaahi aan sanad dambe ku dalayn ama aan dhinto ama aan suuxo waa runteed waa sidaan dhihi lahay cambare maxay daawo qaldan cunte aryaadaha cambare labaatan iyo shan sana kama badne
warnimada waxaa la yidhi inantaan jeclaadaba rag baa ila jeclaado kumanaan jacayl baa jaahwereerinaye
way mahadsan yihiin saaxiibada xubinta kalamaan intaana ka bixin saaxiibayaal dowladda federaalk soomaaliya ayaa looga degay inay doorasho kale ku qabato deegaano ka tirsan gobolka godow xilli ay socoto abaabulka doorasho kale oo afraad oo lagu qabto jubbaland kadib markii dowladda federaalk soomaaliya ay diiday doorashooyinka kismaayo ka dhacay bisha agost ee sanadkaani warar aan helayno ayaa xaqiijinaya in madaxda dowladda federaalk soomaaliya looga degay inay ku degdegaan doorasho kale oo ay wado dowladda federaalk in lagu qabto degmooyinka gobolka godow waxaana la sheegay in arrintaasi ay abuuri karto dagaal iyo coloodo sakeeya oo ka dhaca oo ka dhaca deegaanada maamulka jubbaland mid ka mida agaasimayaasha wasaaradaha xukuumadda federaalk soomaaliya iyo xildhibaano ka tirsan labada aqal baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa raad iyo hadaado u sheegay in xubno ka tirsan wakiilka beesha caalamka ay dowladda federaalka soomaaliya u sheegeen in gada aysan martigelin karin doorasho si aysan uga sii fogaanin xiisada maamulka jubbaland ka jirta ee iminka u dhexeysa dowladda federaalka iyo maamulka jubbaland madaxdiisa beesha caalamka ayaa rumaysan in xaalka jubbaland uu u dhow yahay wadahadal dhex mara maamulka jubbaland madaxweynehiisa axmedoobe iyo dowladda federaalka soomaaliya sida xogta naga soo gaaraysa magaalada caasimadda ee muqdisho aan ku helnay tallaabada ay qaada dowladda federaalka soomaaliya ayaa looga degay inay abuuri karto colaado jubbaland ka dilaaca waxaana sidoo kale dowladda federaalka soomaaliya gobolka gado ay ku qabanaysaa doorasho madaxtinimo ee maamulka jubbaland waxaana markaasi xaaladdu ay isku bedeli doontaa qabiil ay kasoo kala jeedaan madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo sidoo kale madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam madoobe in lagu qabto jubbada dhexe ama meel ka mid ah jubbada hoose si looga fogaado in khilaafka loo bedelo masalka ku haya qabiil iyo gobol sida ay sheegeen xildhibaano ka tirsan labada aqaali baarlamaanka federaalk soomaaliya horadiya xalada la hadlay dowladda federaalk soomaaliya ayaa ku jaawaraysan xaaladda maamulka jubbaland waxaana muuqata inaysan weli gaarin go-aan maslaxad u ah maamulka jubbaland oo ay dadkeeda wajahayaan culosyo ammaan mid siyaasiyeed oo qaarkood sabab u yahay madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam axmedoobe madaxweynaha dowladda federaalk maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa cadaad kala kulmaya beeshiisa oo diiday in xiisada jubbaland lagu xaliyo isagoona ku adkaystay inuusan ku qancin ka yar wax ka yar in madaxweynaha jubbaland meesha uu ka baxo barnaamijka inta sicaaw kudhig waxaan kaga tagay heestaamtana kulan dambe waxaan dileenahay saaxiibayaal guul iyo gobonimo
bal dalkeeniyo dad wixii nool daba qabashada aan dadaale nabadoone damanburkiyo damacdooniya iska daayo iska daayo dadka la mid noqo dadka ma dugowde taariikhdii dura tii doraad ee ee maxaan diidno dabka loo shiday dilmigii dhacay dib iloo saxo daacaduma kicin ma ku dayashiyo ka sii daranba loo durbaantumay ilaah dembi dhaaf aan ka doonee damanburkiyo damacgooniya iska daayo iska daayo dadka la mid noqo dadka ma dugowde taariikhdii dura tii doraad ee ay maxaan diidno dabka loo shiday dulmigii dhacay dib in loo saxo idaacaduma kicin ma ku dayashiyo ka sii daranba loo durbaantumay ilaah dembi dhaaf aan ka doonee damanburkiyo damacdooniya iska daayo iska daayo dadka la mid noqo dadka soomaalodada dowlad weyna dumbuq dhacay iyo dagaal joogsado daranyadiyo diifta laga baxo dalkan googo'ay dadkan kala tegay dareen kala galay ee dawada raba aynu doonee damanburkiyo damacgooniya iska daayo iska daayo dadka la mid noqo dadka soomaalodada dowlad weyna dumbuq dhacay iyo dagaal joogsado daranyadiyo diifta laga baxo dalkan googo'ay dadka kala tegay dareen kala galay ee dawada raba aynu doonee damanburkiyo damacgooniya iska daayo iska daayo dadka la mid noqo dadka dadka qaxaye dalkan baaba'ay dal shisheeya dibada ha tegay kuwa daranyada dugsa waaye dadaal orodkii doonya ha u koray een dib loo arag isku duubo waa duriyadii dadka soomaal kuwa durintiyo dugaaguba cunay damanburkiyo damacgooniya iska daayo iska daayo dadka la mid noqo dadka dadka qaxaye dalkan baaba'ay dal shisheeya dibada ha tegay kuwa daranyada dugsan waaye dadaal orodkii doonya ha u koray een dib loo arag isku duubo waa duriyadii dadka soomaal kuwa durintiyo dugaaguba cunay damanburkiyo damacgooniya iska daayo iska daayo dadka la mid noqo dadka Damanburkiyo damacgooniya iska daayo
iskadayo dad kala noqo dadka